أيا طالب العلم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada oo xilyadan oo kale toddobaad weliba aad ka maqashaan idaacadda alfurqaan barnaamijka toddobaadkan inshaa allah waxaan idinkugu soo gudbi doonaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka taas oo ay macahad sharci ah ku soo xiratay beesha xawaadle ee degta jubbooyinka waaliga jubbooyinka salaadiin iyo bandhigga ardayda machadka ayaad barnaamijka ku maqli doontaan oo u diyaargarooba munaasabadaas oo dhammaystiran ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم waa hagaag mar kale ayaan idin leenahay kuu soo dhowaada barnaamijka waxbarashada aynu ku bilownaya xaflad gebagaba u ahayd machadka sheekh maxamed mucalim oo ay leedahay beesha xawaadle ee degtay jubbooyinka ayaa ka dhacday degmada jilib xafladda waxaa ka soo qaybgalay culimo mas-uuliyiin salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada hoolkii lagu kulmay ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan oo lagu sagootinaya machadka sidoo kale ardayda ayaa halkaas kusoo bandhigay labadii sane ee uu socday machadka waxa ay barteen ugu horeyna xafladda waxaa lagu furfuray aayadaha qur-aanka kariimka mid ka mid ah ardaydii machadka ka qalinjibisay ayaana jeediyey
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
maamulaha machadka sheekh maxamed mucalim ee beesha xawaadle ayaa soo gudbiyey manhajka waxbarasho ee u degsanaa machadka duruustii ay qaateen iyo sidoo kale maraaxiishii kala duwaneed ee uu soo maray machadka machadkan waxaa la asaasay sidaad ogtihiin bisha rajab sanadka kun afar boqol iyo afartan hijriga maraaxisha haddaan u gudbo maraaxisha almaraaxil اdiraasiya fi lmachad waxaa weeye tatakawan min arbacati maraaxila afar marxalo ayuu ka koobnaa marxalada koowaad iyo marxalada labaad iyo marxalada saddexaad iyo marxalada afraad sidaas darteeda laba sano ayaa u dhammaystirantay biidn illahi tabaaraka wa tacaala markaa soo khulaaseeyo funuunta ama muqararka ee la qariray ama lagu qaatay maraaxishaasoo dhan qur-aankan ka soo bilaabaya alqur'aanu alkariim soddonka jus ayay ardayda ku dhammaysteen biidn illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay baa ku mahadsan xagga tafsiirkana toban ajza toban jus bay qabaan oo ay fasiri karaan haddii hadda wax laga weydiinayo sheegi doonaan saddex tajwiidka ama culuum lqur'aan wax loo yaqaano kitaabka hidaayat lmustafiid tuxfat laqfaal aljazariya ayay ka qaateen caqiida ahaan usuul halaaa alwaajibaat kitaabu tawxiid caqiidat lwaasidiya shan alxadiid arbaciin nabawi cumdat laxkaam riyaad saalixiin musطalax xadiid markaan u gudubno manduumat lbayquuniya loo yaqaano manduumatu manduumada nukhbat lfikri taysiir musطalax xadiid fikhi waxay qaateen abu shujaac yaaquut nafiis ayay qaateen sideed alluga alcarabiya waxay qaateen duruus luga alcarabiya ligayri naatiqiina biha saddexdii ajzaa ayay meesha ku dhammeeyeen biidn illaahi ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala sagaal siirada nabiga waxay qaateen khulaasatu nuur lyaqiin saddexdii juz ay ka koobneed meeshay ku tirtireen labo rawdat lanwaarna way qaateen ku darso nambarka tobanaad azuhd waraqaa'iqna waxay qaateen kitaabka yarood garanaysaan soomaaliyana ay aad u yaqaanaan dadkao dhan jawaabka ay ku wataan xisnu muslim koob iyo toban qawaacid luqa alcarabiya wax loo yaqaano waa naxwadii baan ka wadaa qawaacid luqa alcarabiya alajrumiya mutamim lajrumiya laamiyat lafcaal xagga luqada isaga soo dar qawaacid limla ku darso labiyo toban usuul fiqhi waxay qaateen qawaacid lfiqhiya ayay qaateen waraqaadkii wax baa laga maray laakiin qawaacid lfiqhiya si fiican loo diraaseeyey xagga kale markaan u noqonno mawaadka xisaabta sida culamada ardayda sheegeen alcamaliyaat larbaca ayay qaateen afarta camaliyaat larbaca wax loo yaqaano waa ku dar iyo ku dhufasho iyo uqeybi iyo kajar waay iyo kusuur wax loo yaqaano xisaabta jajabka ah afar iyo toban aljuquraafiya oo loo baahan yahay maanta waaqiciyan ayaa loogu baahan yahay waxayna ka qaateen qaybta juqraafiga mabaadiu juqraafiya wax loo yaqaano يعني قيبتها أساسية انتاس إن شاء الله تعالى وانت تفاصيل كان وحلي ويديي انتاس أيام كسو خراسين يا si loo muujiyo juhdigii baxay labadii sane ee uu furnaa macadka ayaa goobta xafladda waxaa la soo istaajiyey majmuucaad kala duwan noo soo bandhigaya cilmigii ay xambaareen kuwaasoo wacdarro xafladda ka dhigay
أيها الضيوف الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تبذير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها سرفا فليس إكثارها فيكم بإسراف نرحب بكم في اختتام معهد الإمام في اختتام معهد الإمام الشيخ محمد معلم الشيخ محمد معلم حسن لقبيلة حوادل الأنصار جميع من حضر ومن لم يحضر ابتداء من قائدنا الشيخ المجاهد أبي عبيدة حفظه الله ورعاه وجميع القادة والجيوش وعلماء الدعاة العاملين ونقباء القبائل وسلاطينهم والشعب الصومالي المسلم أنصار الدين وجميع المسلمين في كل مكان أسأل الله أن يحفظكم من مكايد شياطين الإنس والجن ونخص بالذكر والي ولاية جبة الإسلامية الشيخ محمد أبا عبد الله الذي كان سببا لبدء هذا المعهد بعد إذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يبارك جهوده ويجعل في ميزان حسناته من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس وبعد شكر الله جل وعلا نقدم الشكر إلى من يعود إليه الفضل بعد الله إلى من يعود إليه الفضل بعد الله في تأسيس هذا المعهد وهم نقباء قبيلة حوال يرأسهم السلطان محمود إسماعيل ونقدم كلمة الشكر إلى أساتذتنا الذين كانوا معنا كالوالد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس الحديث صحيح وصلنا النهايه وحصلنا من فنون العلوم الشرعية بالإضافة إلى ما لا يمكن الاستغناء عنه من العلوم النظرية كالحساب وكتابة اللغة الصومالية والجغرافية بتوفيق الله سبحانه وتعالى معاشر المسلمين بفضل الله بعد عامين من بدء هذا المعهد ظهرت ثماره النافعة وأصبحت كالشمس بادية للناظرين وسنقوم بإذن الله بنشر التوحيد والدعوة الصحيحة والعمل بها وفي الختام أتيح فرصة لمدير المعهد أن يطرح تفاصيل مواد المعهد وأرجو من الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله ولي التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضاد باستضالة ومخرجه ميز من الضي وكلها تجي في الظهن ذل الذور عظم الحفظ أيقظ وأمنع مظهر اللفظ دار لنا شواد كلم ظلما أغلو الظلام ذو فرن انتظر ذما أذفار ظنك كيف جاوع سواه الدين ضل النحل زغرف سوا وبلغتما بروم ضلوا كالحجر ضل الشعراء ضلوا يضلل معذورا مع المتابرين وكنت فذا وجميع النظر إلا بويل مال وأولى ناظرا والغيظ للرجو وهود خاسرة والعض للعض على الطعام وفي ضنينه الخلاف سامي وإن تلاقيا بيان لازم أما ضررك يعض الظالم واضر ما وعدت ما عفتم وصفي دماءكم عليهم وأذر الغناة منني ومني مني لا مشدد وأخفيا أميما إن تسكن بغنة كذا وإن على المختار من نار اللدغ وأظهر عند باقي العروف واحذر لدى ووي وفاء تختفي الحمد لله الحمد لله الذي آذن من عادى نبيه بالحرب والشكر للعظيم الجباء القائل إنا كفيناك المستهزئين والصلاة والسلام على الضحاك القتال نبي الرحمة ونبي الملحمة فيا أيها الأحبة الغيورون رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم شامه شامة على جبين التاريخ فما أشرقت الشمس ولا غربت على أطهر منه نفسا ولا أزكى منه سيره ولا أشرف منه نسبا ولا أعلى منه مقاما جمع الله له المحامد كلها فكان محمدا ورفع الله ذكره واعلى قدره فكان سيدا وحامل لواء الحمد وصاحب المقام المحمود واول من يقرع باب الجن باب الجنه وامام الانبياء والمرسلين واقرب الخلق وسيله الى الله واكثرهم خصائصا وفضائلا ومناقبا يثني عليه رب العباد ومالك الملك يثني عليه الحق باوصاف الحق فهل يبقى بعد ثناء الله تعالى ثناء هذا الذي نزل القرآن بمدحه فبأي شيء بعد هذا يمدح وأجمل منك لم تر قط عين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء معاشر المسلمين يا أمة محمد ها هي فرنسا الفجرة وجريدتها اللعينة ورئيسها المعتوه تريد أن تتطاول على قدر علم الأعلام وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام اخسأ يا مكران يا سخيف السخفاء ويا أخ الفعلة اللخناء خزيت خزاية لا تنفد فرنسا قد خدت الهلاك حماقة والآن صرت بقبضة الجبار أيها الأحبة إن الواجب اليوم ليس بعظيم فقط بل هو أعظم إن الواجب الذي يقع على عاتقنا هو أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفعالنا قبل أقوالنا ونرهب أعداء الله في عقر ديارهم ومقراتهم في الخارج أيا كانوا فإن دماء الكفار سواء فمن لم يجد فرنسيا لعينا فمن لم يجد فرنسيا لعينا في وطنه يجد اخاه في الدم اصليا كان او عملا مرتدا فلنغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولننتقم لسيد البشر ولتكن لنا ولتكن لنا أسوة في محمد بن مسلمة ورفاقه وإلى عبد الله الشيشاني وإبراهيم وأمثالهم الذين سطروا أروع الصور لأمتهم في أنسب الأوقات والذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فهؤلاء قد أدوا ما عليهم وبقيت صفحاتنا فيا ترى ما الذي نسطره فيها تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أثمر الجهد فاك الثمرة يا فؤادا بالختام ازدهرا مذ حواء الكتاب نوره جاوز الشمس وحتى القمر
qaybta salaadiinta ayaa la soo gaarayay markan waxaana halkaas ka hadlay suldaanka beesha xawaadle ee jubbooyinka suldaan maxamuud ismaaciil waxaa kawan rabaa inaad iishu waa dhammaan beesha xawaadle waxay isla qaadatay in ay s- runtii ay dardar geliso macadida soo socda oo runtii ay ka qayb galaan taana waan la qaadanay beesha inay hawshaas isla qabtaan waxaa kawan rabaa beesha macadkan wuxuu ka koobnaa muddo wuxuu dhammaa siddeetan iyo siddeed cunug waxa ilaahay mahaddiisa ilaahay ugu mahadayna ardaydii macadka ka qayb gashay waxay ahayd siddeetan iyo siddeed waxaa ku baastay toddobaatan iyo kow arday taana ilaahay baan ugu mahadcelinaa walaalayaal waxaan rabnaa insha alla ardaydii dhacday oo imtixaanka ka dhacday iyo waxaan isla qaadanay iyo arday kaloo dumar ah gabdha ah inaan soo xarayno insha allah macadka labaad aan u furno insha allah haddii ilahay idhaah maalmaha soo socda biloyin soo socda insha allah haddii ilahay idhaah taana beesha waa isla qaadatay walaalayaal inay gabdho waxay dhan toban- konton ha noqdaan toddobaatan waxay noqdaan inay isla qaataan insha allah iyo ardaydii dhacday intaba insha allah haddii ilahay inay barnaamijkaa isla qaataan oo wixii dhaqaalaha iyo juhdiga la geliyo mar labaad macadkii dib uu shaqeey insha allah oo aan la xirin baabada loo xirin intaana waxaan u sheegayaa dhammaan odayaashii wixii kasoo qayb galay in macadkii uu haddana mar labaad uu shaqayn doono insha allah haddii ilaah yidhaah waxaan rabaa inaan u sheega beesha xawaadle dhammaanteed runtii waxaan u mahadin maanta ninkii maqan waa maqan ninkii jooni kule indhihiisi wax bay hayaan waxa meesha ka dhacayay runtii ay soo bandhigeen ardaydii macadkii sheekh maxamed macalin xasan ilaahay subxaana wa tacaala qabrigiisa u waasiciyo walaalayaal kole waxaa dhaqaalihii aad bixiseen iyo juhdiga aad geliseen koley nin walba waa arkay meeshay midhaha ay marayeen walaalayaal waxaan rabaa insha allahu raxmaan in barnaamijkaasi la dardargeliyo runtii wax badan oo khayra ee koley ka soo baxay insha allah ilahay baan ku mahadaynaa mar koowaad iyo mar labaadba intaasaan warkayga kusoo khulaasina wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kaasi wuxuu ahaa suldaan maxamuud ismaaciil suldaanka beesha xawaadle ee degtay jubbooyinka natiijadii ka soo baxday imtixaan laga qaaday ardayda ayaa goobta lagu soo bandhigay iyadoona xafladda abaalmarino qaali ah lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore galay guud ahaan ardayda gashay waa toddobaatan iyo kow arday ardayda kaalmo fiicanay galeen way wada baaseen dhammaan ardayga kaalinta koowaad u gale ardaydii imtixaanka gashay bal magaciisa aan ka akhrisanno shaashatul cardi shaashadda bandhigga ee lagu soo zaa'idiyey ee maxalla saaxadan waa ardayga lagu magacaabo almarkasul awal waxaa galay ardayga lagu magacaabo cabdiweli maxamuud cabdi ardayga wuxuu keenay natiijadiisa annisba almu'awiya wuxuu ku heenay sagaashan iyo lix boqolkii dhibic sideed boqolkiiba wuxuuna ku guulaystay jaa'iso dhan laba boqoloo doolar iyo alqalamu naadiq marka ardayga jazaahu allahu khayran wakahara allahu amhaalah ha soo istaaga insha allah jaa'isadiisana waxaa gudbin doono oo ku guddoonsiin doono waaliga wilaayada jubbooyinka maa sha allah dhano maa sha allah tabaaraka allah alfaa'izu thaani ardayga kaalinta labaad galay waa ardayga lagu magacaabo maxamed ibraahim maxamed ardayga wuxuu keenay natiijo ah boqolkiiba sagaashan iyo afar dhibic sideed waa natiijo aada u sareysa oo mumtaaz ah marka insha allah ardayga wuxuu ku guulaystay jaa-iso dhan boqol iyo konton doolar iyo alqalamu naadiq marka ardayga ha soo istaago jaa-isadiisana ha qaato almarkas athaalith aan ka akhrina magacii shaashat lcardi shaashadda bandhigga ardayga kaalinta saddexaad galay waa ardayga lagu magacaabo qaasim cusmaan xasan ardayga wuxuu keenay natiijo ah sagaashan iyo afar dhibic afar boqolkiiba isagii ardayga hore waxay ku kala horeeyaan dhibco marka ardayga wuxuu ku guulaystay jaahiso dhan boqol dolar iyo alqalamu naadiq maa sha allah saddexdaa arday waa saddexda arday galay kaalmaha laakiin waxaa jirto arday kale oo lagu xusi doono jaa'iso lagu siin doono alsuluuk waalakhlaaq waalaadaab waa jaa'iso aada u qiimo badan ardayga magaciisa waxaa lahaa bilaal muuse marka ardayga waa arday aada natiijo ahaan u sareeyo aadna u dadaali jiray imtixaankana natiijadiisii way saraysay oo aada u fiicnaa waxa laga hormarane waa wax yaroo dhibco ah marka ardayga ha imaado jaa'iso ahaanna wuxuu u helay lacag dhan boqol dolar jazaahu llaahu khayran yaa alqalamu naadiq jawaaistii ardayda way noo dhammaatay ugu dambeyn xafladda waxaa soo xiray waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah wuxuuna waaliga ardayda kula dardaarmay inay faafiyaan cilmigii ay xambaareen labadii sane ee uu machadka u socday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أيان وما هنقينا نعم كيسة تراد بدن وحان أمها هنقينا بعد حمد الله odayaasha dhaqanka ee beesha xawaadle ee degta wilaayada jubbooyinka juhdigii iyo dadaalkii ay u galeen kamiro dhalinta machadka sheekh maxamed macalin waxaan kaloo u mahadnaqayaa guddigii intaas ku howlanaa machadka dhaqaajintiisa iyo waditaankiisa iyo ka warqabkiisa ayaguna waxaan leenahay jazaahum allahu khayran waxaan kaloo u mahadnaqayaa ardadii intaas u soo dhabar adeegtay ee labadaa sano waxa weeye duruusta kala duwan baranaysay weliba ay ku ammaanan yihiin sida wanaagsan ay wax u barteen iyo natiijada wanaagsan ay keeneen oo la odhan karo waa guulaysteen ardadii oo dhan waxaan kaloo u mahadnaqayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladdan nuqabada wilaayada jubbooyinka culummada meelaha kala duwan ka kala yimid iyo dhammaan odayaasha dhaqanka oo dhan ee maanta xafladdan ka soo qayb galay dhammaantood waxaan leenahay ilaahay ha idinka abaalmariyo dadaalkiinna intaas kadib machadkan sheekh maxamed macalin waa machad ka mida macaahiddii ka furneed wilaayada jubbooyinka maalmo ka hor machadkii kan lala furay ee machadkii beesha geladle ayaan waxaan ku soo xirnay degmada saakow maanta oo ah maalintii saddexaadna waxaan taagannahay degmada jilib waxaanan soo xiraynaa machadkii asheekh maxamed macalin waxaa wax lagu farxo ah natiijadii ay soo gudbiyeen maktabkii dacwada guud markay qaadeen imtixaanka waxay noo sheegeen in labada machadba ay guulaysteen ardayda intooda badanna ay guulaysatay machadka asheekh maxamed macalin waxaan leenahay waad guulaysateen cid walba oo ka soo shaqaysana way guulaysatay siddeetan iyo siddeed arday ayaa imtixaanka u faraysatay imtixaankana waxaa qaadaya ma ahayn macallimiintii iyo maamulkii intaa soo hayay iyo wilaayada maktabka dacwada guud ee xarakada shabaab mujaahidiin ayaa soo dejiyay imtixaanka ayagaana qaaday waxaana baasay toddobaatan iyo dhowr arday ayaa baasay weliba natiijooyin fiican bay ku baaseen machadka sheekh maxamed macalin ardadooda waana guul waana wax wanaagsan waxaan leeyahay markaan ku soo gebagabaynayaa saddexa dardaaran mid waxaan u dardaarmayaa dhammaan beelaha dega wilaayada jubbooyinka midna waxaan u dardaarmayaa beesha xawaadle odayaashooda midna ardada ayaan u dardaarmayaa qabaa'ilada muslimka ee degan wilaayada jubbooyinka waxaan leeyahay ballantii aad qaadeen waad ka soo baxdeen waad oofiseen wixii laydinka rabay iyo makaankii iyo waxa weeyaan macaahidda inaad furtaan oo wanaagga aad ka shaqaysaan oo ilmaha aad waxbartaan oo dacwada dadka aad gaarsiisaan waad ka soo baxdeen juhdigaasna waxa weeyaan maanta waa u muuqdaa waxaan u malaynayaa bil ka hor iyo laba bilood ka hor degmada jirib hal mar ayaa la isla furay afar machad sooma ahayn afar machad oo weliba sideed qabiil ay ku midoobeen sideed qabiil baan ku midaynay markii waxa weeyaan ay dhacday macnaha qabaa'ilada doonayaa inay furtaan ayaa aad u tiro badnaa markaasaan laba laba isku raacinay marka waxaan leenahay waad guulaysateen ballantiina waad qaadeen waadna ka soo baxdeen haddaad tihiin nuqabada iyo qabaa'ilada kala duwan ee dega wilaayada jubbooyinka ilaahayna ha idinka abalmariyo juhdigaas iyo dadaalkaas waxaa kaloo xusid mudan in qabaa'iladu maanta ay naga codsadeen in ardadan la sii gudbiyo oo macaahidda xarakada loo sii gudbiyo sida machadka shareecada oo kale waana aqbalnaa iyadana ardadan insha allahu tacaala way sii gudbi doonaan macaahidda shareecada ee u dhigma heer jaamacadeed ayay tegi doonaan waana qaadnay insha allahu tacaala ballantaas waana oofinay macaahiddii hadda naga codsatana insha allahu tacaala arrinkaasi waxa weeyaan waa ballan qaadnay idinkuna insha allahu tacaala waxaan laydinka rabaa in ardayda xilligii loogu talagalay inaad ku keentaan maadaama aad soo dadaasheen annaguna waxaan ballan qaadaynaa wixii hadda ka dambeeya inaan taxamulno waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed hooshaasna insha allahu tacaala machadkii hadda reer geeladnana waa usoo ballan qaaday idinkuna insha allah ballanqaadkaas qabaa'iladii horey u furtayna insha allahu tacaala ardadooda hadda macaahidda shareecada qaar baa hadda dhigta qaarna way way soo dhammaysteen qaarna way soo dhammaysteen marka insha allahu tacaala arrintaasna u diyaar garooba waxaan leeyahay beesha odayaashooda way guteen ayaguna dadaalkoodii ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo guddiga ayaguna dadaalkoodii iyo juhdigii iyo dhammaan ayaguna way guteen waxaana laydinka rabaa hadda iyo wixii ka dambeeya inaad sii daba joogtaan oo waxbarashada ilmihiinna iyo dacwada iyo diinta qabiilka in la gaarsiiyana insha allah waan idinkula dardaarmaynaa diintan ilaahay waxay u baahan tahay in la barto laguna camal falo lana difaaco beesha intaba waa laga rabaa insha allahu tacaala ilmaha inay wax baraan oo keliya maaha in wixii la baray lagu camal falo wixii la bartay iyo diintii in lagu camal falo iyo in ilaahay diintiisa la difaaco oo jihaadka la galo sideedaba diinta ilaahay baa lagu cisoobaa in allaha la yarfacu bihada kitaabi aqwaaman wayardacu biha aakhariin dad baa ilaahay diinta ku ciseynaya ku sharaf ku yeelanaya dadna waxa weeyaan way ku duloobayaan diinta ilaahay oo diinta ilaahay markay ka jeestaan ayay duloobayaan insha allahu tacaala si aad u cisowdaan sharaf adduunya aakhira aad u heshaan diinta ilaahay inaan laydinkaga horeyn inaad ansaar noqotaan diinta iyo dacwada iyo khayrka iyo wanaagga inaad insha allahu tacala aan idinkaga horeyn ayaan idinka rabnaa ardaydii wax soo baratay waxaan kula dardaarmayaa alcilmu qabla alqowli walcamal soo maaha waxa weeyaan cilmiga waad barateen waxaa loo baahan yahay cilmiga haddii la barto maxaa maxaa ku xiga cilmiga waxa weeyaan inaad camal ku xijisaan oo wixaan aad soo barateen aad ku camal fashaan waxaa kaloo laydinka rabaa addacwatu ilayh inaad waxa weye diinta dadka aad ugu yeertaan waxa aad barateen inaad dadka ku dhex faafisaan oo diinta aad dadka gaarsiisaan qabiilka aad gaarsiisaan ummadda kale aad gaarsiisaan oo waxa weeye udcuu ilaa sabiili rabbik waxaa laydinka rabaa diinta ilaahay inaad faafisaan waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin waxaa laydinka rabaa diintii aad barateen inaad ummadda gaarsiisaan qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiira waxa weeyaan wadadii nabiga weeye wadadii ambiyada weeye wadadii rususha weeye wadadii culummada weeyaan diinta in la faafiyo inaad qaadataanna waa idinka rajaynaynaa markaad barateen oo aad ku camalfasheen oo dadka aad gaarsiiseen haddana waxa weeye inaad difaacdaan diintana waa laydinka rabaa oo diintan cadow bay leedahay munaafiqiin iyo kufaar baa cadow u ah inaad intaba ka difaacdaan baa laydinka rabaa oo naftiinna iyo maalkiinna iyo wakhtigiinna waxa weeyaan inaad waxa u hurtaan diinta ilaahay diintan maantay aan baranayno rag baa waxa weeyaan dhiiggooda u soo horay soo maaha haa fiirsada taariikhda soo akhriya taariikhda soo akhriya xilligii nebiga xilligii maxaa la yidhahda khulafaa uraashidiin xilligii soo wad ilaa hadda ay naga soo gaarto waxa weye dad baa diintan difaacayay oo naftooda iyo maalkooda waxa weeyaan la garab taagnaa diinta ilaahay rag baa waxa weeyaan maalin walba u shahiidayay hal goob ayaa toddobaatan toddobaatan waxa weeyaan quraah ayaa hal goob ay ku shahiidaysa ayagoo diinta ilaahay difaacaya marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa in diinta ilaahay aad ku dadaashaan barashadeeda aadna sii wadaan oo aad dadka gaarsiisaan ku camalfashaan aadna difaacdaan diinta ilaahay jazaakum allahu khayran intaas ayaan insha allahu tacaala aan kusoo gebagabeynayaa wabilaahi towfiiq dhowaanna ay ahayd markii machad sharci ah oo lagu magacaabo imaam maalik oo ay leedahay beesha geelada lagu soo xiray degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaana qayb ka ah wilaayaadka islaamiga ah ee dalka kuwaas oo ay ka furan yihiin macaahid sharci ah oo ay wax ku bartaan boqolaal arday oo kasoo jeeda beelaha dega goboladaas intaas ayaan dhegaystayaal guud ahaan ku soo afmeerinaa barnaamijka waxbarashada oo toddobaadkan aad ku maqasheen munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada jilib taas oo ay beesha xawaadle ee degtay jubbooyinka ku soo xiratay macahad sharci ah oo ay wax ku baranayeen arday ka soo jeeda beesha kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم